wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka ee bulshada dowladgoboleedka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac ayaa maantay caasimada dowladgoboleedka galmudug ee dhuusmareeb ka furay shirka isku xirka dub eegista iyo qorshaha mashaariicda caafimaadka galmudug kaas oo saddexdii biloodba mar la qabto shirka ayaa waxaa kasoo qeyb gala madaxda ugu sareysa wasaaradda caafimaadka galmudug hay-adaha ka caawiya bahda caafimaadka iyadoo inta uu socdo la isku weydaarsan doono qorshaha horumarinta adeegyada caafimaadka iyo isbedelo lagu dhaqaajinayo daadejinta shaqooyinka hay-adaha iyo shaqada guud ee wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladgoboleedka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed ayaa ugu horeyn ka warbixiyay shirka shirkaani wuxuu ka mid yahay shirarkii muhiimka ahay oo aan isugu imaan jirnay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha un-ka hay-adaha internationalka kuwa localka iyo wasaaradda caafimaadka shaqaalweynaheeda kala jooga dhammaan deegaanada galmudug oo ay matelayaan iskuduwayaasho ka yimid dhammaan deegaanada kala duwanee galmudug oo ay ugu shesheeso ceeldheer waxaan rabnaa haddii alla yidhahdo maanta shirkaani waa shirkii saddex biloodlaha ahaa oo sida joogtada u dhici jiray wasaaradda caafimaadka iyo hay-aduhuna u wadaagi jireen wuxuu ku soo aadayaa xilli muhiim ah oo wadatashiga iyo isumaanshaha iyo qiimeynta mashaariicda caafimaadka ay muhiimad gooniya leedahay xilli hoosudhac uu ku yimi dhaqaalaha adduunka gaar ahaan dhaqaalihii lagu bixin jiray caafimaadka soomaaliya oo galmudugna ay qayb ka tahay dalal badanna saameyntaasi dhinacood ay ka timid taasoo u baahan in isku tashi deegaan gaar ahaan galmudug inaan samayno shirkan saddex biloodlahana oo u noqdo furaha koowaad ee isku tashiga reer galmudug ee dhinaca adeeg bixinta caafimaadka
dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladgoboleedka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac oo si rasmi ah u daafura shirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto adeegyada caafimaadka deegaanada dowladgoboleedka galmudug waxaan rajaynayaa sidii mar walbaba aada yeeli jirteen oo caadada noo ahaydba inaad caqligiinna iyo expertiskiinna iyo aqoontiinna aad iyo maskaxdiinna aada maanta si fiican iyo berriba aada u shiishaan oo caqabadaha waaweyn ee uu wajahayo adeeg bixintu ay wajahayso iyo dhammaan livelihoodkaba wixii xal u noqon lahaa iyo sidaan uga gudbi lahayn marxaladahan aan adag aan uga gudbi lahayn inaad taladeedii iyo maskaxdeedii aada keentaan sida aada la socotaan adduunweynuhu humanitarian landscapeku mar dhinac kale ayuu aaday waxaa hadda la yidhaahdaa before and after president trump change waxa uu hoos u dhacay dhaqaalihii lagu bixin jiray humanitarianka boqolkii sagaashan khaasatan lacagihii uu bixin jiray maraykanka ku bixin jiray dhammaan adeegyadaas kala duwan waxay arintaasi saameyn toosa ku yeelatay adeeg bixintii uu ka mid yahay adeega caafimaadka
shirka dib eegista iyo isku xirka mashaariicda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa saddexdii biloodba mar lagu qabtaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug iyadoona looga doodo dhibaatooyinka caafimaad iyo sidoo kale adeegyada caafimaad ee laga hirgeliyay deegaanada dowlad goboleedka galmudug